إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay suuratu namli wuxuuna nooga bilaabanayaa darsigeenna aayadda afartan iyo koobaad ee min suurati namli waana darsigeennii boqol soddon iyo shan qaala allahu tabaaraka wa tacaala qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi nakiruu lahaa u bedela carshahaa sariirteeda nandur aan fiirinne ataahtadii ma ku hanuuneha ma garane am takuunu mase waxay ka mid noqone min aladiina dadka laa yahtaduuna aan ku hanuunaynon garanayn falamaa jaa'ad markii ay timid boqoraddii reer saba balqiisa qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidaanoo kalu ahaaday carshukii sariirtaada qaalat waxay tidhi ka'annahu midkan waxaad mooddaa huwa kaygii wa uutinaa waxaana la siiyuu yidhi nabi sulaymaan alcilma cilmi min qablihaa min qabli majii'ihaa imaatinkeeda ka hor wa kunnaa waxaana ahayn muslimiina dad ilaahay u hoggaansan wasaddahaa islaamtaas balqiisa waxaa ka celiyey min cibaadatillaah inay alla caabuddo waxaa ka celiyey maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duunillaahi alla ka sokay xaalu ahaaday innahaa islaamtaas kaanad waxay ka ahaatay min qowmin qoom qoomkaasoo kaafiriina gaalo ah qiila waxaa lagu yidhi balqiisa qiila waxaa lagu yidhi lahaa balqiisa udkhulii gal asarxa gurigan sartaa gal falamaa ra'ad markay aragtay hu gurigii xasidatu waxay u malaysay lujatan hirbiya ah wa kashafad waana fayday can saaqayhaa labadeedii shansho qaalad waxay tidhi qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi innahu ey ina aladii danantahu ma'an waxa biyaha aad u malaynaysaa sarxun waa guri sar'a gurigaasoo mumaradun sisib laga dhigay gurigaasoo min qawaariira dhalooyin ka samaysan qaalad waxay tidhi balqiisa rabbi rabbigaygiiow innii aniga dalamtu nafsii nafsadayda ayaan dulmiyey wa aslamtu waan hoggaansamay lilaahi allaan u hoggaansamay allahaasoo rabbialcaalamiin caalamyaalka barbaariye maca sulaymaana sulaymaan xaalan la jiro waxaan darsigeennii xalay ku soo ogaanay markii nabiyullaahi sulaymaan uu hududku warbixinta u keenay inuu u dhiibay warqad oo uu ku yidhi warqaddii uu ku yidhi ii imaada idinkoo hoggaansana iskala kay weynaanine boqoraddii reer sabana markay la tashatay madaxdii waxa weeyaan iyada ka hoosayday kadib go-aankay qaadatay inuu noqday inay tidhaahdo waan tijaabinaahu hadiyadan u dhiibaa duu hadiyadda aqbalo waa nin adduunyo doona waan la dagaalamaynaa hadduu hadiyadda diidana waa nabi alle waana raacaynaa marka hadiyaddii markay u soo dhiibtay nabi sulaymaan waxaan soo ogaanay inuu diiday kadibna uu u hanjabay markay taas ogaatay ay go-aan ku gaartay inay dhaqaajido u tagto ayada iyo mulkigeeda markay soo dhaqaajiday oo xaggiisa aaday waa kii marka u diray oo yidhi yaa ii keenaya sariirteedii intaysan imaan kadibna mid cilmi yiqiin oo kitaabka alle cilmi ka mida yiqiin aa yidhi anaa kuu keenaya intaan ishu kugu soo laaban markuu arkay nabi sulaymaan kitaabkii oo hortiis waxaan rabaa een carshigii oo hortiisa yaalla markuu arkay rabbulcaalamiin ayuu ku shukriyey halkaas ayaan maraynay marka markii la keenay carshigii wuxuu yidhi intaysan imaan wax ka bedela habaa laga bedelay waxaway meeshii jawhar gaduudanu surneed waa laga siibay mid cadaa la suray meeshii mid jallaho surneed mid kaleeto gaduudana la sugay qayb waaba laga bedelay qayb waa lagu daray cusub qaybtii horay xigtay gadaalaa la xijiyey qaybtii gadaalana horeyaa la xijiyey aadaa looga looga bedelay wuxuu rabaa bal inuu tijaabiyo ama uu imtixaano caqligeeda iyo deganaanteeda caqligeeda iyo deganaanteeda si uu u imtixaano ayuu sidaas yeelay wuxuu sameeyey marka sariirtiioo la bedelay oo sidii laga bedelon sidii u ekayn uu mar alla markii ay timid uu yidhi kawaran bal sidaana nuucaanoo kale miya carshigaaga xataa lama dhihin kaagii mayi ila kaagii mayi haddii la yidhaha waxbaa geli kara laakiin haddii la yidhaha ma nuucaan oo kalaa maskaxdeeda waxaa ku soo dhacayda ninkaan ma asna carshi haysta kaagin carshi lahaa ma isku nuuca in la weydiin karo cad laakiin deganaanteeda iyo caqligeeda mar alle markii la yidhi makanoo kalow ahaa saasa inta u fiirada tiri kii laftirkiisiibuu u egyahay asagii yaadba moodaaba asagii kii aan xagga ku ogaa kii ayaadba moodaa sidaas ayay ku tiri taasna macnaheeda waxay tahay waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala qof uu caqli ku beeray maskax ku beeray deganaanan ay ahayd wey taasay tusayda qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan nakiruu u bedela lahaa boqoradda carshahaa sariirteeda wax ka bedela waa la bedelay marka waxaan u bedelaynaa xikmadda waa imtixaan inuu ku imtixaanu rabaa nandur aan fiirinuu yidhi atahtadii ma ku hanuune an takuunu mase waxay ka mid noqonee min aladiina dadka laa yahtaduuna aan ku hanuunin waxaan rabnaa yidhi sababtaan wax uga bedelayno inaan bal kala tijaabinno inay garato iyo inay gara weydo idan marka wuxuu tijaabinaa waa caqligeeda falamaa jaa-ad markay timid qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidaanoo kaluu ahaa maaha makanaan lama dhihin ahaakadaa sidaanoo kale miyuu ahaaday carshuki adiga sariirtaada aad ku fadhiisato qaalad waxay tidhi kaannahu midkaan huwa kiiyaadba moodaaba kiiyaad moodaa marka caqli weyn iyo deganaan ayay isku darsatay caqli weyn iyo deganaan ayay isku darsatay isagii uu egyahu shabahay tiri wa uutinaa nabi sulaymaana iskale warkaa sida mujaahid yidhi nabi sulaymaan wuxuu yidhi dhe marka qaala sulaymaan wuxuu yidhi wa uutinaa waxaanala siiyey alcilma cilmi ayaanala siiyey oo aan cilmi u leenahay billaah wa biqudratihi calaa maa yashaau ilaahay iyo awooddiisa wax alla wuxuu doono inuu samayn karo horaan cilmi ugu lahayo maxaa yeele ilaahay awooddiisa ka mid a inuu makaniyey sulaymaan inuu waxa weyan ishu intay soo laabato loogu keeni karo ilaahay awooddiisay ka mid tahay marka waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala horaan awalba cilmi ugu lahayn weeye falamaa jaa-ad markay u timid qiila waxaa lagu yidhaha haakadaa carshuki qaalad waxay tidhi kaannahu midkaanu huwa kiyaada moodaaba wa uutiinaa waana la siiyiru nabi sulaymaan alcilma cilmi ayaana la siiyey oo aan bilaahi wa biqudratii calaa maa yashaa aan cilmi u leenahay min qablihaa min qabli majii'ihaa imaatinkeeda ka hor ayaan cilmigaas lahayn wa kunnaa waxaan ahaanay muslimiina dad ilaahay u hoggaansanaan ahaynuu yidhi oo rumaysan inuu wuxuu doono awoodo wasaddahaa wasaddahaa faacilkeeda ayaa laba qowl ku jirta macnuhuna waa iskala khilaafa markaas wasaddahaa maadaas in faacil looga dhigo wasaddahaa oo markaas macnaha ay ka hadlayda aayadda waxay noqonaysaa islaamtaan maadaama ay ahayd islaam saas u caqli badan maxaa ka celiyey alle keligiis inay caabuddo maadaama ay ahayd qof sidaas u caqli badan maxaa ka hor istaagay oo u diiday inay allah keligiis caabuddo waxaa ka celiyey weeye waxa weeyaan wixii alle ka sokeeyo la caabudaayoo qoomka dhama waxay ahayn qoom mushrikiin oo kufaar ah waxaasa marka waxa weeyaan ka leexiyey wasaddahaa balqiise waxaa ka leexiyey oo ka celiyey maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duunilaahi alla ka sokay xaaluu yahay waxa laga celiyana waa min cibaadatillahi waxda wasaddahaa waxaa ka celiyey min cibaadatillahi waxda inay allaah caabuddo waxaa ka celiyey maa shaygii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duunilaahi alla ka sokay xaaluu ahaaday waxaas alla ka sokay caabudayday waxaasaa u ka celiyey innahaa islaamtaas kaanad waxay ka mid ahayd min qowmin qoomkaasoo kaafiriina gaala qoom gaalahay ka mid ahayd marka maadaama alla qeyrkiis ay wada caabudayaan shirkigaasaa indhatiray qofkana hadduu shirki ku dhaco caqligu waa baabaa caqligu waa baaba'a taas waa icraab icraabka labaad saddahaa damiirka waxaad u celinaa sulaymaan nabi sulaymaan u celi ama alla u celi nabi sulaymaan u celi wasaddahaa islaamtii wuu ka celiyey nabi sulaymaan maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duunilahi alla ka sokay xaalu haday markii caqligeedii uu arkay wuu la hadlay wuxuuhi dhegayso ilaah keligiis caabud alla wax ka sokaynaha caabuda dacwadaasuu gaarsiiye markii waxa weyn u imtixaanay qof caqli badanay tahay ee u caddaatay wuxuu ka celiyo warba uga bilaabay wixii alla ka sokayey oo caabuday uu ka celiy saas marka faacilka sulaymaan ka dhig labada macnaba xaafid ibnu kaiir wuu keenay wasadaha nabi sulaymaan waa ka celiyey islaamtii maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duunillaahi alla ka sokay xaalu ahaaday innahaa islaamtu kaanad markaas ka hor waxay ka mid ahayd min qowmin qowm qowmkao kaafirina gaala qowm gaalahay ka mid ahayd marka wuu ka celiyey wixii ay caabudaysay marka wuxuu u diyaariyey guri weyn oo sar ah oo cajaa'ib leh markii ay soo socotay uu jinkii wuxuu yidhi guri sar ay dhis oo muraayada ah hoosiisana biyo marsiiya biyo weyna iska qulqulaan webi iska qulqulaan la raba hoosiisa marka meesha cagta aad saarayso muraayad weeye hoosteedana biyaha socda marka muraayad badanaa wax ka hoosayda ma qariso marka waxaad u qaadanaysaa biyada inay mihiyihiin gurigiyaa la dhisay muraayada ah muraayad waay xataa meesha lagu socona cagaha la dhigaa muraayad waana lagu soco kara iska caadi wax jajabaye nina maa khalaas mar alle markay timid uu yidhaahaye gal gurigan gurigii saas amka cagta ay ula galmaagtay biyaa qulqulay socda ilaa muraayad wey wuxuu yahay biyuhu hoosay socdaan marka waxayba u qaadatay meeshuba inay biy yihiin markaasay tiri yaa maryuu kaa qoyi tafahayf xaydatay lugtii kor u qaada markaasuu maya biyo maahan guri sisiba wey macnaha maxaa la dareensiinaa saw qoftaanu qof boqorado isla weyn oo u qaadatay mulki weyn ina haydo soo maahan waxaysan araga la tusa ha garato wax ay waxa meesha la fadhiday wax weynaysan ahayn ee ilaahay awooddiisu ka weynta saasaa la garansiinaa khalaas marka way ka dhacdayba waxa weya wixii himadii iyo isla weynankii o dhanaa jabay khalaas hadday xaqa qaadan kartaa marka laakiin hadday is leedahay qof saraad tahay dadkaan waa dad hoose badanaaba inaysan wax ka qaadan u badanta qofku dad uu yasayu isleeyahay waa kaa hooseeyaan inuusan wax ka qaadan u badanta laakiin marba haddii waxa weeyaan gabadh ilmado boqoradda aheed ay tafaaxaydatay gurigi markay galmaagtay gurigiion wax biyaha dhex oolin waxay toostay inay tahay waxa weeyaan wax ay haydaa wax yar yihiin laakiin mulkiga alle uu ka weyn yahay bal nabiyullaahi sulaymaan nabi allah waxa alla siiyey ay garalada iska dayna haydeen wax ay la yaabta looga dhigay khalaas markaasay inta ka jabtay kibirkii ay ilaahay u hoggaansantay subxaana wa tacaala qiila waxaa lagu yidhi lahaa balqiisa udkhulii gal asarxa sartan gal falamaa ra'ad markay aragtay hu sarfkii xasibad hu waxay u malayday lujatan hir biyo ah biyo socdoo hir ah kaasay u malayday wa kashafad waana fayday can saaqiyaha labadeedii shansho ama labadeedii kub ayay fayday qaala nabi sulaymaana wuxuu ku yidhi innahu ina aladii danantahu maacan waxa aad biyaha u malaynayso wey innahu ina aladii danantahu maacan waxa aad biyaha u malaynaysaa sarxun waa guri sar'a gurigaasoo mumaradun sisib laga dhigay gurigaasoo min qawaariira dhalooyin ka samaysan waa guri muraayado ah waxa aad biyaha u malaysaa taas marka waxay ku tusaydaa wufuudda dadka qaabilaya oo khaasatan weliba gaalada ah in waxa weeyaan lagu qaabilo u diyaargarow oo aan la yasin qofka muslimka ah ee qaabilaya wafdiga inaan la yasin oo uu u diyaargaroobo welidaa sidaas daraaddeeda nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu u keenay cumar ibnulkhadaab jubbad xariir ka samaysan aad u qurux badan markaasuu inta u keenay xadiiska bukhaariiyo muslima wariyeen min xadiidi ibni cumar markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah ibtax haadihi gabo jubbadan tajamal bihaa lilciidi walwufuud aad iskugu qurxidid maalinta ciidda iyo wafdiyaalka markaad qaabilaysid fiiri nabiga sala allahu alay sl marka waa xariir xariir hadda ragga waa ka xaaraan xariiru ragga waa ka xaaraan markuu nabigu arkay sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu dadka aan nasiibka aakhira ku lahayn ayaa adduunka qata dharkan oo xariirta ah laakiin isqurxinta in wafdiga laysku qurxiyo ama ciidda laysku qurxiyo shay muqarara ayay ahayd cinda saxaaba nabiguna ma inkirin marka taas macnaheedu waxay tahay waxa weeyaan wafdiga marka la qaabilayo ama sicib waxa weeyaan aan muslim ahayn diin raba in loogu yeero in aad laysku qurxiyo oo loogu diyaargaroobo oo uusan u arag waxa weeyaan uusan yasin qofkii diinka sheegay weligaas daraaddeed cumar ibnu khadaab laftirkiisu wuxuu dhihi jiray sideedaba qofka qur-aanka yaqaan ee ummadda qur-aanka u sheegaya waxaan jeclaa lahaa inaan arko isagoo dhar cadcad si loo qiimeeyo wax uu xambaarsan yahay oo aan loo yasin taas weeye marka waa masalo muhiim ah marka way hogaansanta khalaas kibirkii waa jabay marka qaalat waxay tidhi balqiisa rabbi rabbigaygiyo innii aniga dalamtu waa dulmiyey nafsi nafsadaydii ilaahow naftaydaan dulmiyeoo kufrigii iyo shirkigii iyo wixaan ku sugnaa oo hore iyo isla weynankii iyo wixii hore ee aan qoraxda caabudayey ilaahu naftaydaan ku dulmiyey wa aslamtu haddana waan islaama waan hogaansamay lilaahi rabbi alcaalamiin lilaahi allaan u hogaansamay rabbi alcaalamiin caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey maca sulaymaana xaalan sulaymaan la jiro wa aslamtu waan hogaansamay maca sulaymaanan hogaansamay ma dhahaysin maxaa macno khalabaha ka soo baxaya oo waxaa laga fahmaa nabi sulaymaan iyo balqiisa isku mar inay islaameen mana ahan saa taasaa ka soo baxay haddaad tacallujido laakiin waad xaalayna waxaad leedahay waan hogaansamay rabulcaalamiinan u hogaansamay anoo sulaymaan la jooga oo sulaymaanaan raacay weeye nabigaas ilaahay ayaan raacay weye qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waan dirnay ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkood ayaan dirnay saalixan oo saalix ah an icbudullaaha bian icbudullaaha allaah caabuda ayaan la dirnay fa idaa isla markii aan dirnay hum reer hamuud fariiqaani waa laba kooxood labada kooxood oo yaqtasimuuna doodayoona murmayaan qaala wuxuu yidhi nabi saalix yaa qowmi tolkeeyo lima shay dartiis muxuu yahay tastacjiluuna aad u degdegsanaysaan bisayi'ati midda xun qabla alxasanati tan wanaagsan ka hor lowlaa tastakfiruuna allah war maad allaah dembi dhaaf weydiisataan lacallakum turxamuuna si laydinkugu naxariisto qaaluu waxay yidhaahdeen reer hamuud idayarnaa bika waan ku baasaysannay wa biman dadna waan baasaysannay macaka adiga kula jira qaala nabi saalex wuxuu yidhi daa'irukum baaskiinnu cindallaahi allaagtiisuu ka ahaaday bal iskaga daaya antum idinka qowmun qoomaad tihiin qoomkoo tuftanuuna la imtixaanayo allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramay reer hamuud iyo arrintoodii maca nebigoodii nabiyullaahi saalex iyo ayaga arrintii dhex martay allah wuxuu idhi subxaana walaqad arsalnaa wallaahi qad xaqiiqe arsalnaa waan dirnay ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkood ayaan u dirnay saalixan ee saalix ah an icbudullaaha antu waa masderiya bian icbudullaaha allaah caabuda ayaan la dirnay marka rusushoo dhan min awalihim ilaa aakhirihim risaalada lala diray waxay ka wada bilaabataa icbudullaaha ma an lakum min ilaahin hayru allah keligiis caabuda cid kale oo cibaado mudan inima sugnaanin sidaas weeye idan marka waxaa la doonayaa dadka atbaacu alambiyaa ah ee nabiyaalka raaca ayaguna dariiqaas inay maraan dadka nabiyaalka raacana dariiqaas inay maraan ayaa laga rabaa oo dacwadoodu ka bilaabato alle keligiisa la caabudo alle keligiisa la caabudo alle keligiisa la caabudo waa meeshay ka bilaabato dacwada ambiyada sidaas markii la yidhiyo tawxiid loogu yeeray waxa weeyaan labay u kala jabeen ilaah wuxuu idhi subxaana faydaa faydu waa tartiib iyo tacqiib isla markiiba hum reer hamuud fariiqaani laba kooxooday noqdeen labada kooxood oo yakhtasimuuna dooday laba kooxood waa fariiqu waxa weeyaan mumin fariiqu lmu'min wa fariiqu lkaafir wey sida mujaahid uu yidhi muumin iyo kaafir ayay kala noqdeen waxa weeyaan labadaasi u kala jabeenoo dadna tawxiidkiiay qaateen dadna shirkigii u istaageen iyo kufrigii ay ku adkaadeen qaabkay u doodeen suuratul acraafa ilaahay ku caddeeyey doodda siday u dhex martay xataa suuratul acraafa ilaah ku caddeeyey ilaah wuxuu yidhi subxaana qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi liladiina istudcifuu liman aamana minhum ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi qoladii waxa weeyaan kibritay oo isweynaysiiday oo xaqa iska weynaysiiday ee nabi saalix qoomkiisa ka mid ahaa ayaa waxay yidhaahdeen oo la hadleen qoladii la gumaysanayay oo la daciifsanayay waa mu'miniintii iyo ilaahyi dadkii mu'miniinta ahaa ee nabi saalix raacay ay waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi idinka miya og in la soo diray saalix ilahay agtiisa laga soo diray ma ogtiin idinka idinka iska raacay in saalix alla xaggiis laga soo diray idinka maa og saasay ku yidhaahdeen markaasay waxay yidhahdeen mu'miniintii innaa bimaa ursila bihi muminuun innaa bimaa ursila bihi mu'minuun annagu wixii lala soo diray waa rumaysanayda diinta nabi saalex lala soo diray oo ah cibaadatullaahi waxda annagu waa rumaysanay kufaartii waxay yidhaahdeen qaala aladiina istakbaruu innaa biladii aamantum bihi kaafiruun annaguna waxa aad rumaydeen oo ah alla keligiisa la caabudan ku kufrin waa taas markaa doodii dhex marta saasaa loo kala go-a sidaasaa loo kala baxay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix yaa qowmi tolkeeyo lima shay dartiis muxuu yahay tastacjiluuna aad u degdegsanaysaan bisayi'ati midda xun qablalxasanati midda wanaagsan ka hor macnaha markay xaqii diideen oo la yidhi war ilaahay waa cadaabaa dadka xaqa diida ay yidhahdaan noo keena cadaab cadaab ha yimaado dii waxa weeyaan sidaan cadaab lagu mudanayo waa diidnay cadaabkaa la sheegayo keen markaasuu yidhi war waa qaldantihiin maxaad cadaabka u degdegsanayd midda xun waa cadaabka maxaad u degdegsanaydaan midda waxa weeyaan wanaagsan ka hor maad ilaahay dembi dhaaf weydiisataan maad ilaahay naxariis weydiisataan maxaad ilaahay cadaab u weydiisanaydaan ilahi wayna cadaabi karaan maya hanoo keen cadaabkeeyi ka hor banu aadamka waxa weeyaan jaahilnimadiisa ay kutusayda meeshuu gaarsiisan yahay iyo daciifnimadiisa cadaab hadduu jiro keen say u lahaayeen waa yimid waana damaaray hal qof kama harin xataa intoodii gaalaad ahayd waaxid kama harin marka horena ayagaa u yeeranaya marka jahli iyo dacfi ayuu isku darsaday banu aadan qaala nabi saalex wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo lima shay dartiis muxuu yahay tastacjiluuna aad u degdegsanaysaan bisayi'ati tan xun oo cadaabka ah maxaad u degdegsanaydaan qabla alxasanati tan wanaagsan ka hor lowlaa tastakfiruuna allah war maad alla dembi dhaaf weydiisataa lacallakum turxamuuna likay turxamuuna si laydinkugu naxariisto ilahay maad dembi dhaaf weydiisataan maxay ku jawaabeen sidaan yidhahdeen qaaluu waxay idhaahdeen reer tamuud idayarnaa bika annagu adiga saalixaan ku baasaysannay iyo wa biman dadka macaka kula jira adiga iyo inta ku rumayday ayaan baasaysannay qoom aad u qayr daranay ahaayeen mar alla markii dhibaata ku dhacdo abaar hadday ku timaad cudur hadduu yimaad faqri hadduu yimaad dhibaata markay ku dhacdo waxay dhihi jireen balaayadaas waxay nooga timid waxa weeyaan adiga saalix iyo inta ku raacday mabda'an aad wadda waa la barwaaqaysnaa jiray ummaddaas markay midaysneed oo alla qaybkiis la wada caabudayay laakiin markaad timid ood khilaafkaas keentay oo adiga iyo inta ku raacda aadna khilaafteen sharta iyo balaayadu waa wax aad la timid saas yidhaahdeen hadalkaas ah waxa weeyaan nabiga tawxiid la yimid iyo mu'miniinta raacay in la yidhaahdo dhibaatada dhacayda idinkay xaggiinna ka timid oo waa baas aad wadataan gaalada dariiqa ay ku wada socdaanay aheed kuwii hore iyo kuwa dambe hadda aayadan waxay nooga warramaysaa waxa weeyaan reer tamuud soo ma aha fircoon qoomkiisu sidaasay ku yidhahdeen nabi muuse fiiri faidaa jaa'athum alxasana qaaluu lanaa haadihi hadday xaalad wanaagsan u timaado roob nabadgelyo barwaaqo waxay dhahan tan annagaa iskale annagaa mudan fiiri wain tusibhum sayi'atun yatayaru bimuusa waman macah hadday xaalad dhibaato leh asiibto abaar colaad faqri cudur waxay baasaysanayaan nabi muuse iyo inta la socota oo rumayday markaasuu ilahay yidhi alaa baraaruga inamaa daa'irhum cinda allah war baskoodu alle xaggiisu ka yii fiiri waa fircoon iyo qoomkiisii wakadaalika waxa weeyaan asxaabu alqarya suuratu yaasiin aan ku soo marnay rususha alla u soo diray markay u yimaadeen maxay yidhaahdeen qaaluu innaa tadayarnaa bikum annagu idinkaan idin baasaysan saasay ku yidhahdeen idinkaan idin baasaysanna lain lam tantahuu haddaadnaan ka joogin alla kaliya ha la caabudo lanarjumannakum dhagaxaan idinku dilaynaa walayamasanakum minaa cadaabun aliim xaggeenana waxaa idinka taabanaya cadaab idin xanuujiya qaaluu rusush waxay dhahdeen daa'irukum baaskiinu macakum idinku idinla jira balada iyo baaska idinka wada annaga nagama iman alla kaliya ha la caabudo balaaya kuma iman ummatul muxamed munaafiqiintiisuna sidaas laftirkeeday dhihi jireen oo nabi maxamed markuu joogaya qur-aanku saas ugu soo degay allah subxaanaه wa tacaala wuu ka waramay waxa weeyaan suuraة الnisaa wain tusibum xasana munaafiqiinta wanaag hadday asiibto waxay yidhaahdaan yaquuluu haadihi min cindi illah ilaahay baa noo keenay alle xaggiisay ka timid wain tusibum sayi'a hadday xaalad xun asiibto yaquuluu haadihi min cindika adiga agtaada nabi maxamed oo ka timid saasay leeyihi munaafiqiintii ummatu maxamed wey kufaarta ah ee munaafiqiinta urka gaallada ah ilahi wuxuu yidhi qul kullun min cindi illah war waxoo dhan allay ka imaanaya midda wanaagsan midda xunba fiir marka dhammaan in la yidhaahdo waxa weeyaan tawxiidka iyo dadka wada ayaa abaarta iyo colaadda iyo cudurka u sabab ah waa dariiqatulkufac ma ku kala harin waa reer tamuud siday u hadli jireen waa faraacinadu siday u hadli jireen waa siday u hadleen asxaabu lqarya waa siday u hadleen munaafiquu haadihi lumma maxay ku kala duwan yihin marka hadalkaas iyo hadalka maanta markii allah kaliya ha la caabudo la yidhi allah kaligiisa la tuugo saga ha la tala saarto saga nadarka ha laga galo ee waxa weeyaan abaar markay timaad ama colaadu timid la yidhi waa kaasaa qabuurihii markii la diiday oo xusaskii la joojiyey abaara isdaba joogaha dhacay colaada isdaba joogaha dhacay colka iyo abaarta waxay ka socdaan waxa weeyaan dadkaas qabuura diidka oo le alla kaliya ha la caabudo kuwaasay ka socotaa marka dariiqadu sow mid ma ahan maxaan isku mid ka dhigay reer tamuud iyo dadka maanta jooga maxaa isku kelimad ka soo saaray hal macallin wada weeye a shaydaankii shalay u meeriyey reer tamuud fircoon iyo qoomkiisii u meeriyey asxaabulqarye u meeriyey u meeriyey munaafiquun haadihi lumma kiiyaa weli meerinaya oo le markii shirki laga taga balaaya dhece uu dadka ku shuba idan waxa weeyaan ha ku hadlin warka kufaartu ku hadli jirta haddaad ilahay rumaysantahay ilaah keliya ha la caabudo balaaya kuma timaado ee waa lagu barwaaqooba yaa waa low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa an qadacan roobkaa ku yimaado alla keliya ha la caabudo dariiqada xaqa ahoo la qaato lagu toosnaado roobkaa ku yimaad risaaqadaa ku timaad barakaadka cirkaa soo dega barakaadka dhulka ku soo baxa laakiin abaarta iyo colaadda iyo cudurka iyo faqriga iyo dhibaatada isdaba joogga ah waxay ka imaanaydaa qabuura dawaafidda qabuura tuugidda qabuura dhisidda halkaasay ka imaanaydaa dhibaatadu meeshaas ka socota aayadaha marka haddeen aan akrinay ee afarta aayadooda kala duwan ah mar waxaa ku jirta ayadoo la leeyahay fiiri nabiyullaahi saalix muxuu ku yidhi daa'irukum baaskiinnu cindallaahi allatiisuu ka ahaado saasuu yidhi sidaasoo kaleeto waxa weeyaan nabiyullaahi muuse aayaddii ilaahay uga warramayey iyo fircoonna markuu ilaahay ka warramayeyna muxuu yidhi alaa inamaa daa'iruhum cinda allaah baaskoodu alla agtiisu ahaado labadaas aayadood waxaa loo nisbeeyey dhibka alla agtiisa inuu ka imaanayo wakadalika munaafiqiinta ummatu maxamed markii laga hadlaya waxa la yidhi kullun min cindi illah dhammaan alla agtiisa ka ahayn saddexdaas ayado waa sidaa asxaabulqarya markii laga hadlaayey maxay yidhaahdeen rusushii daa'irukum macakum baasku idinku inla socda daa'irukum macakum waxa weya baasku idinku inla socda maxaa lagu jamcina waa iswaafaqsan yihin waxay tahay waxa weeyaan dhibaatada dhacayda adigay kaa socotaa waa maxay dembi adigu aad la timiday kugu dhici wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum marka baaskiinu idinku inila socda macnaha dunuub aad shaqaysateen aad uun kula dhaca marka la yidhaahdo waxa weeyaan daa'irukum cindallaahina dhibka alla keenaya dhibka allaa keenaya haddii laydha idinkuna la jiraana dembi aad samaysateena laydinkugu keenaya waa iswaafaqsanta dembi aad idinku kasbateen ayaa dhibkaynu kugu dhacaa ilaahana keenay sidaas weeye wuxuu yidhi nabi saalix bal iskabadeeye antum idinka qowmun qowm ayaa tihiin qoomkaasoo tuftanu la imtixaanay wuxuu yidhi war garadlawyaal baa tihiin marka aad shirkiga ku dhacdaanoo abaartu timaad waa imtixaan wey ilaahay baa inan imtixaanayo waxa weeyaan abaaraa laydinku sallibaa maxaa la rabaa lacallahum yatadaracuuna bal dadkaanu inay ilaahay u soo laabtaan saas weeyaan war waa imtixaan ee ilaahay u laabta ma ahan tawxiidka iyo allahalla caabudada waxa weeyaan kama yimaado meesha hadday dadku waxa weeyaan iska wada luusan yihiin oon xujo lagu oogin waxaa dhici karta inay iska cunaan adduunyadooda laakiin tawxiid markuu yimaado oo la caddeeyo oo dadka gabal diidaan imtixaana imaanaya abaaraa imaanaysa dhibaatooyina imaanaya oo ilaahay ummaddan uu ku waaninayo oo lagu imtixaanayo bal inay isceshadaan dib isugu laabtaan marka war waa imtixaan dad la imtixaanayaa tiin alfitna fi lqur'aan taati calaa arbacati anxaa amase calaa arbacati macaanin afar macnay ku timaadaa fitnadu qur'aanka afar macno ayay ku timaadaa macnaha ugu horeeya oo waxa weeyaan waa midaan haddaan marayno waana midda ugu badanoo qur-aanka ay ku timaado waxa weeyaan inay ku timaado bimacna alibtilaa walikhtibaar bimacna alibtilaa walikhtibaar waxa weeyaan waa ay ku timaadaa imtixaan macnaha labaad oo ay ku timaadaana waxa weeyaan alxraaq binnaar dab in lagu gubo dab in lagu gubo yowmahum cala annaari yuftanuun ina aladiina fatanuu lmuminiina wlmu'minaat uma lam yatuubuu fitna maxaa yeelay asalka fitna maxaaba laga keena asalka maxaa la yidhahdaa dahabka in dabka lagu rido dahabka markii duurka dhayxaanta buuraha laga soo bixiyo in dabka lagu rido sida waxa weeyaan foojariga iyo dahabka saxda ay u kala baxaan wixii saxa iyo qashinku si ay u kala socmaan waa imtixaan marka dabka laftirkiisana fitna la yidhaahda oo waa la yidhahda waa macnaha labaad macnaha saddexaadna oo lagu imtixaa waxa weyn fitnada lagu itlaaqaana waxay tahay alkufru washirku kufriga waxaa la idhaahdaa ama shirkiga waxaa la idhahdaa fitna wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna waxa weeyaan kufaarta la dagaalama ilaa aan shirki uusan sugnaanin wax shirkigaba ilaa la waayo wa yakuuna diinu kulluhu lilaah oo diinkoo dhan taasaa kuusii fasire fitnadii waxay ahayd wa yakuuna diinu kulluhu lilaah goormaa diin oo dhan alla u sugnaana waa markii fitna la waayo sow ma ahan marka fitna halkaas waxaa loola jeedaa waxa weeyaan alkufru washirku kaas ayaa loola jeedaa waalfitnatu akbaru min alqatl macnaha afraad waxa weeyaan alfitnatu alxuja ay qur-aanka ku timaadaa alfitnatu bimacna alxuja ayay ku timaadaa uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallaahi rabbina ma kunaa mushrikiin uma lam takun ma aysan noqon fitnatuhum ay xujatuhum dadkii gaalada ahaye markii la naaray xujo kale waa waayeen inay yidhaahdaan maahane waxa weeye wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin marka afartaas macno ayay ku timaadaa fitnadu qur-aanka maxamedulamiinu shinqiidi ayaa faa'iideeyey macnahaas markuu aayaddan sharxaayey adwaau lbayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa kaana fi lmadiinati magaalada dhexdeeda waxaa ku sugnaa magaaladii ay deganaayeen reer reer tamuud reer tamuud magaaladii ay deganaayeen wa kaana fi lmadiinati magaalada dhexdeeda waxaa ku sugnaa tiscatu rahdin koox sagaal ah tiscatu rahdin koox sagaal ah kooxdaasoo yufsiduuna fasahaadiyaan macnaa tiscatu rahdin waxaa loola jeedaa rag sagaal ah raadiga rijaala loola jeedaa tiscatu rahdin rag sagaal ah raggaasoo yufsiduuna fasahaadiyaan fil ardi dhulka korkiisa oo walaa yuslixuuna aan hagaajin qaaluu rahdigaasu waxay yidhaahdeen taqaasamuu isdhaarsada billaahi allaah isku dhaarsada lanubayitannahu wallaahi waa miraynaa oo miraynaa oo miraynaa waxa weeye nabiyullaahi saalix waa miraynaa iyo waahlow ehelkiisa uma markaan mirno ka gadaal lanaquulanna waxaan leenahay liweliyihi weliyi demihi qofka dhiiggiisa iskale maa shahidnaa ma aanaan xaadirin mahlika ahlihi ninkan ehelkiisa meeshii lagu dilay annagu maba joogin inaan samayno iska daayeen wa innaa annaga la saadiquuna kuwa run sheegayaana nahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa makaruu way hagarsadeen makran sirqool wa makarnaa annaguna waan hagarsanana makran sirqool walxaal hum ayagu laa yashcuruuna aysan dareemayn fandur bal fiiri qof walba kayfa sidee waa ismu istifhaam khabar muqadama kayfa sidee kaana ay ahaatay caaqibatu makrihim sirqoolkooda hagar cirintiisii siday noqotay annaa damarnaahum ey tadmiirunaa halaaggii aan halaagnay see noqoday wa qowmuhum qoomkoodiina aan halaagnay ajmaciina dhammaantood qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa tilka taas buyuutum waa guryahoodii reer tamuud guryahoodii weeye khaawiyatan xaalay tahay midii bannaan bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigoodii sababtiisayna la bannaan yihiin inna fii daalika arrintaas la soo sheegay ee sida ilaah uu halaagay reer tamuud la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan liqowmin qoomay ugu sugan tahay qoomkoo yaclamuuna wax kala og waanjaynaa waan badbaadinu ilaah yidhi alladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqa allah subxaana wa tacaala aayaadkanna wuxuu nooga warramayaa madaxdii reer tamuud kufriga madaxuu leeyahay shirkiga madaxuu leeyahay fasaadku madaxuu leeyahay xumaan kastaa madaxay leeda madaxay leeda marka dadkii dawaaqiidda ahaa ee madaxda ka ahaa reer tamuud ee dadka ugu yeedhi jiray dalaalka kufriga shirkiga iyo in la beeniye rasuulka ayuu ilaahay nooga warramin oo tashanaya ilah wuxuu ihi subxaana wa kaana fi lmadiinati magaalada waxaa ku sugnaa tiscatu rahdin rag sagaal ah raggaasoo yufsiduuna fasahaadiya fil ardi dhulka korkiisa oo walaa yuslixuun aan hagaajin fasaad ayay ka shaqeeyaan ayagaana ka madaxa dadku hadday xunxun yihiin dad xunaa madax looga dhigaa dad xun ayaa madax looga dhigaa hadday dadku dan xun yihiin maxay tahay waxa weeyaan fasaadka ay samay jireen cadaa ibn abi rabaax taabici weeye wuxuu yidhi kaanuu yaqriduuna daraahima lacagtay googoy jireen lacagta waxa weeyaan midaas qabana waa googoyna lacagta lacagta googoynteeda weeye sidaasay ahaayeen imaamu maalik wuu ka wariyey can yaxya ibnu saciid can saciid ibni musayib inuu yidhi qaطcu dahab wاlwariq min alfasaadi fi اlardi saciid ibn musayib taabicigii ayaa wuxuu yidhi lacagta in la googooyo ama dahab ha ahaato ama fida ha ahaato lacagta dadku ay wax ku kala gadanayaan in la jarjaraa fasaad fi lardi weeye idan lacagta ummaddu ku shaqaysanaydo haddaad kun kala goydo mufsid fi lardiya mufsid fi lardiya marka taas waa in la ogaadaa dad badan ay u fududaa inuu kun shilin kala jaraan maog saasoo ma og mufsid fi lardi wey qofkaas ogow lacagaha waa waxa ummadda waxa weyn dhaqaalahoodu ku dhisan yahay waa waxay dadku ku tacaamulaan marka jarjaridda ama jeexidda la jeexayaa waa fasaad fil ard waa inaad saas ula socotaa marka haddaad jeexdo anta min almufsidiin mufsidiinta ka mid taha waxaa kaloo muhiima in la baraarujiyo haddaan meeshaas marayno mas'alo oo ah lacag yaa soo samay kara masaladaasaan rabay inaan baraarujiyo marka kitaabkii ma helin aan rabay inaan akriyo laakiin waa idiin sheegaya waa ka soo dalacay kartaan waana kitaabka waxa weeyaan fataawa ibnu taymiya mujalladka siddeed iyo labaatanaad iyo sagaal iyo labaatanaad meelahaas labadaas ka fiiri labadaasu mid uga hadlaa wuxuu leeyahay lacag in qof soo samaystaa waa fasaad fi lard ogaada waa fasaad fi lard in lacag qof soo samaystaa weliba qof kale xagga dhig boqorka madaxweynuhu inuu soo samaystaa waa fasaad fi lard waana xaaraan mana bannaana waa madaxweynuhu inuu soo samaysto oo uu asagu ka ganacsadaa laga hadla maxaa bannaan dadka in loo sameeyo oo inta dhaqaalo miisaamana la og yahay inay ku soco karto inta loo sameeyo ummadda ummadda waxa weyn dantooda loo sameeyo asaguna uusan waxba ka faa'iiday taasaa la ogoli marka uu arko marka laakiin shaksi ganacsadaa inuu lacag soo sameeyo inta waxa weeyaan makeenad keeno uu eefar ummadda u rogo waxa weeyaan waa mufsid fil ardi daalim ah mujrima waana kuwa xabadda ummadda la dhacayana kuwaasaa ka shar badan waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed khaasatan kuwa jooga waxa weeyaan gobolladan koonfure iyo uma baahna in loo sharaxo lacag samaynta dhibka ay leedahay uma baahna soo ma jeedid oo waxay dareemayaan og yihiin labaatanka sanoo dowlad la-aanta ah inta inta xabaddu ka jartay iyo inta lacagta la sameeyey ka jartay waxaa dhici karta inay dhibaato badanta inta lacagtu ka goyday soo ma jeedid ilaa waxa weeyaan ay gaarto wax alla wixii ummaddu lacag ay laheed oo dhan in la tuuroo kun shilin oo waxba goy oo wuxuu gooyo aan la arg uu gacantooda ugu soo haro soo ma jeedid asagana saddex usbuuc kadib kala go-ay ilaa waa efor lasoo rijiyeeye soo ma jeedid marka waxa weeyaan ummad musiibo un lagu salliday way cadow lagu salliday marka lacagta dadka samaynaa waa min almufsidiin dadka mufsidiinta kuwa ugu dhibka badan weli ka midi marka qof kasta oo muslin ah oo ilaahay awood siiyo makaniyey waa inuu kuwaas wax ka qabto oo uu ka celiyo oo la yidhahdo ilaahay uga cabsada haddaysan ilaahay uga cabsaynna waxa weyn ciddii sulda iyo awood ilaahay si ay wax ka qabtaan oo ka celiyaan oo munkarkaas ay ka reebaan illaa waa munkar munkar weeye waana fasaad fi lardi ahlcilmigana sidaasay masalada u nasgareeyaan marka fataawahoo kale balasnag raajici waa raajici marka fasaadkay ka mid tahay fasaadka ayay ka mid tahay dhammaan wixii macaasiya ee dhulka korkiisa lagu sameeyo weeye fasaad fil ardi laakiin miihaalo weeye taas sida xaafid ibnu katiiba uu yidhi inta ay soo sheegeen waxa weeyaan fasaad fil ardi waa tahay oo waa ka mid laakiin waxay macaasiyahoo dhan ayadana waa uun soo gelaysaa weye wixii macaasiyahoo dhan ayaduna waa soo gelaydaaho fasaadkay ka mid tahay qaaluu waxay yidhaahdeen sagaalkii mufsidiinta ahaa taqaasamu taqaasamu laba icraabaa ku bannaan ficil amara laga dhiga qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamu isdhaarsada oona sida maxamed ulamiin shinqiidi uu rajaxay isdhaarsada uu yidhi isdhaarsada bilaah ilahay isku dhaarsada sagaalkii naas aan ilahay isku dhaarsano ilahay maxay iskugu dhaarsaen ma taqaan inay nabiga dilaan fiir ilaahayana isku dhaarsaen bal fiir bal banu aadamka xumaantiisa nabi alluu raba inuu dilo markaas ilahay isku dhaarsaa uu leeyahay ilaahay isku dhaafsan yaan arrintaas la sheegin si aan nabiga uga takhallusan taasuu leeyahay taqaasamu isdhaarsada bilaahi alla isku dhaarsada taas waa qowl icraabta labaad taqaasam waa ficil maadi qad ayaa loo soo qadara xaalaa laga dhigaa qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu qad taqaasamuu xaal ay isdhaarsadeen bilaahi alla isku dhaarsaday macnihu halkii imaanaa fiiri ayagoo alla isku dhaarsaday waxay yidhaahdeen lanubayitannahu wallaahi waa miraynaa oo miraynaa oo miraynaa nabi saalix iyo ahla ehelkiisa inta rumayday habeen madow aan gaadma ku dilayna habeen madow aan gaadma ku dilayna waan miraynaa macnaheedu waa sidaas waan miraynaa oo habeen waxay isku waafaqeen wuxuu ihi qataada tawaafaquu calaa an ya'khuduuhu leylan fayaqtuluuhu waxay isku waafaqeen inay habeen madow inta qabtaan ay waxa weeyaan ay sidaas ku dilaan sidaas ayay isku waafaqeen waa qatliga laydhaha qatlulghiila amase ikhtiyaal iyo gaadma ku dilidda la yidhahdo wey marka sidaasoo kale wuxuu yidhi taxaalafuu wa tabaayacuu waxay isku dhaarsadeen oy ku ballameen calaa qatli nebiyillaahi saalix xaafid ibnu kaiira leh nebiyullaahi saalix inay dilaan calayhi salaam ma laqiyo qofkii la kulmo ayaga ka mid ah oo meel ku hela inuu dilo nabigaas leylan habeenna la dilo hiilatan gaadmana lagu dilo oo dadku arkaaya ee midna aan la dilin in si gaadmaa lagu dilo fakaadahum allahu allah hagarsaday fa kaanat daa'iratu calayh musiibada ayagay ku wareegtay laakiin nabiga alle waa badbaaday ayaga waxay isku dhaarsadeen ninkaas si gaadmaa iyadoon laguu jeedin qofkii meel habeen ka helaa dhag ha ka siiyo khalaas maxaa dadkii lagu hadlaa hadhow dadkiisii dhiiggiisa lahaa waa kana waxay yidhaahdeen uma lanaquulanna kadibna wallaahi waxaan leenahay liweliyihi nabi saalix qofka weligiisa aho weliyudamkiisa waxaan leenahay maa shahidnaa ma aanaan xaadirin mahlika ahlihi ehelkiisii meesha lagu dilay ninkaan markuuna yidhaahdo war dadkaygaad iga disheen waxaan leenahay ninkaan dadkiisii meesha lagu dilay maba aanaan joogin anagu iska dayna anagu dilnay hataa goobta lagu dilay ma aanaan joogin saasaan idhaahna yidhi ta gaadma habeen ku dilno aan hadowna ka dhaaranno oo aan idhaahno waxa weeyaan maa shahidnaa ma aanaan xaadirin mahlika darfu makaanad ka dhigartaa iyo master labadaba mahlika ahlihi ninkaan ehelkiisii waa nabi saalix ehelku ninka lala khidaamana waa weligiisii qofka weligiisa oo dhiiggiisa le aan idhaahno maa shahidnaa ma aanaan xaadirin mahlika ahlihi ninkaan eheladiisii meeshii lagu dilay ama dilkoodii wayna anaguna la saadiquna rumaan sheegayna anagu beena sheegi mayno taasaan idhaahno sidaas aan idhaahno marka waxay tahay qofka waxa weyan hadduu gaal yahay oo kaafir uu yahay gaalkaasuna uu yahay gaal xarbi ah gaal hadduu yahay gaalkuna uu yahay gaal haddee xarbi ah oo awalba muslimiinta iyo iyaga dagaal uu ka dhaxeeyey waxa weeye haddii imaamka muslimiintu uu u arko oo masaalixdii uu u arko oo uu amro in la soo dili karo waa dhici karta in la soo dilo sidii nabi maxamed sala allahu calay wasalam kacb ibnu ashraf uu u amray oo maxamed ibnu muslama iyo saxaabadii la socota uu yidhi soo dila ninkii kacb ibnu ashraf ahaayoo yahuudda madaxdooda kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan ka mid ahaa laakiin qofku hadduu muslim yahay in gaadma lagu dilo iyadoon dacwo la geyn oon qaadi la geyn oon wax la weydiin sax maaha sax maaha diinta xataa dad hoose loo diro la yidhaha war ka keena oo ay inta war ka keenaan yidhahdaan ninkaasu sidaas iyo sidaasu dilka ku mudan yahy ee layska dilo cadli maaha cadli maaha inaysan cadli ahayn qur-aankii sunnadu intu waa kutusayaan qur-aankii sunnada labadaba waa kutusayaan qur-aanka fiiriya ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ilaah subxaana wa tacala wuxuu yidhi war haddii mu'miniinow uu idinla yimaado qof faasiqa war war warka iska caddaysoo hubsada iska hubsada warka an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiina si aadnaan u asiibin dad idinkoo ka jaahila xaaladooda hadhowna aad ka shanlaydaan waxaad samaydeen inta ay caddaato dad abriyaa oon dembigaas beriika ah in la dilo fiiri aayaddaas wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir in badan ee mufasiriinta ka mida waxay dhahdeen waxay ku soo degtay alwaliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd rasuulkaa diray sala allahu calayh wasalam wuxuu u diray inuu sekada ka soo arooriyo reer banilmusaliq reer banilmusaliq inuu ka soo arooriyo sekada waa aaday meel dhexe markii uu marayo ayuu soo laabtay meel dhexe markuu marayo ayuu soo laabtay waa cabsaday waa soo laabtay markuu soo laabtay waxa weeyaan ayuu wuxuu yidhi rasuulka allow sakadiina waa ii diideen nimankii waaba idili tegeen qatala igeliyeen fiiri mana u tegin maba u tegin qoladiina nabiga sala allahu calayhi wasalam ballan ayay lalahaayeen ee waxa weeyaan waa yaabeen markay waayeen waktigii rasuulka ballanka lalahaa war rasuulku ballanka ma baxeen maxaa dhacay rasuulku ma noo carooday maxaa dhacay watigii waktigaan ahayd sekadana la ka qaadaye maxaa dhacay khalaas waxay dhahdaan nakeenaan rasuulka ilahay u tagne waa dad ilaahay badbaadinaya aan rasuulka ilaahay u tagne na keena rasuulka alle u yimaadeen sala allahu calayh wasalam ayagoo sekada la diyaar rasuulka alle markay u yimaadaan waxay rasuulka allah maxaa dhacay war maanaan idiin soo dirin ninkaan ha aniga ninkaanaan idiin soo dirin wuxuuna sheegay ina sekadii aad diiddeene oo aad diliga tegteene markaas inaan wallaahi maya ilaaha ku soo diray adoo rasuul xaqaan ku dhaaranaye inaanaan aragba kawar nabigana sala allahu calayh wasalam markii arrinta la soo gaarsiiyey waxa weeyaan oo la yidhi reer bani musalaf sekadii waa diideen sekadii waa ay diideen maxay tahay sekadii waa diideen nabigu waa xarood nabigu waa carooday bal wuxuu damcay inuu ku duulo kawar aayad qur-aan alle ka soo deji fiiri haddii marka aysan imaan lahayn oo aayaddaas qur-aan markay soo deg aysan soo degi lahayn oo aysan imaan lahayn isagiina warkiina intaas lagu gaabsado dadkaasoo dhanoo afriyada ninkaas la diray warkiisa in lagu laayasoo kuma dhamlateen fiir miyay cadli noqon lahayd saas ma noqoteen laakiin ilaahay cadligiisa wuxuu leeyahay war war marka qof ininkan hubsada yaa hubsada sidaas darteeda cadligii muxuu ku imaan karaa cadligu hal shay laba shay bisuu ku imaan kara wax kale kuma imaan karo horta qofka wax lagu sheegay qofkan waxaa la leeyahay dembigaasuu galay wax lagu dili karo qofkii uu galay waxaa la leeyahay waa gaal waxaa la leeyahay qof muslim qofuu dilay dembiyaa lagu eedaynaa soo ma ahan waa in asaga la weydiiya inta qaadi la horgeeyo mar hadduuba muslim waa in la horweydiyo marka la weydiiyo hadduu qirto khalaas dembigaas marka xukunka uu sharci ku leeyaha la saara soo ma hadduusan qiran maxaa lagula sugi karaa bayina marqaati sidaas darteedu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam low yucda naasu bidacwaahum war dadka haddii la sii lahaa waxay sheegtaan la dacaa rijaalun dimaa'a qowmin wa amwaalahum fiiri ragaa sheegalaba nabi maxamed hadalkiisa fiiri sala allahu calayh wasalam haddii dadku waxay sheegtaan la siinayo dada dad dhiigood sheegalaha iyo dad maalkood qofkan dhiiggiisu waa xalaal midaa dhiila sidaas iyo saasuu ku xalaaloobay kow fiiri haddaan wax la weydiinay qofkan maalkiisan anaale haye qaado lama noolaadeen halaagaa dhacaya haddii waxa weyn qofka aan asaga lala hadlin oo dhowr qof inta la daba dhigo markuu warku keeno lagu xugmiyo la dhammaa waa la dhammaanaya waxaana lagu dhammaanaya cadaaladdarro cadaaladdarray ku dhammaanayan ummaddii maxaana qofki waa aaminsanyahy laakiin haddii laga hadal siiyo laydha war waxaana lagugu tuhmay waxaa dhici karta dadkao dhan inay ka qancaan oy caddaato inuu beriya saasaa dhici karta war nabi maxamed hadalkiisa fiiriya xikmadda ya haddii qofka wuxuu ku sheego qofkan loo rumay lahaa la daca rijaalu maxragaa iska sheega lahaa waxa weeyaan amwaala qowmin wa dimaahum soo maa waxa weeyaan dad waxa weeyaan maalyaalkood iyo dhiigood marka fiir dhibaatada dhici laheed muxuu nabigu daba dhigay laakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara cadaaladii waa saa qofkii haddii wax lagu sheego in la qabto maxkamada la geeyo la weydiiyo laydhaa waxaana lagugu haystaa qofkaanaad dishay gaalaatoo sidaan inaad u ridowdaa la sheegay jaajuus ina taa lagugu haystaa wixii un lagu eedaynayey maxkamadda horteeda waa in looga sheego haye jawaab waa inuu bixiyo isagii waa inuu jawaab bixiyo ya hadduu yidhahdo waa run xukunkii sharciga ilahi uu ku leeyaha lagu fuli karaa soo ma hadduu yidhaha waa been yaa markhaati laga rabaa qofkii ku eedeeyey albayinatu cala almuddaci hadduu kanu markhaati waayo maxaa imaanaa walyamiinu calaa man ankara cadligaas nabigaa la rabaa sala allahu calayh wasalam ala waxay yidhaahdeen in dadka la ikhtiyaali karo waxay ku taallaa tacdiimu qadri salaa tacdiimu qadri salaa ay ku taallaa xadiidkaanaanu u haysana dhegaysta marka waa kan xadiidkii bal hadday ku taalla haddaan arkayna waxay idhahdeen waa kana tacdiimu qatri salaa maxamed ibnu nasri almarwasiya iskale saddex boqol sagaashan iyo afartii hijiriyada dhintaya iskale waana kan hadda miiska saaran xadiiduu sanadkiisa ku soo wariyey can jaabir ibni cabdillaahi qaala mara rajulun calaa rasuulilahi sala allahu alay slam ninaa rasuulka soo maray fa qaaluu fiihi wa afnow calayhi ninkii dadkii waa ka hadleen waana ammaaneen faqaala rasuululaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allaa yidhi man yaqtulhu yaa soo dilaya ninkaas yaa soo dilaya faqaala abubakr ana yaa rasuul allah anaa soo dilaya abubakr yidhi fandalaqa ninkii waa uu tegey faidaa huwa qad khada linafsihi wa huwa qaa'imun yusallii fiiha meel unta u samaystay uu waxa weeyaan tukana salaadu ku jira falamaa ra'aahu markuu arkay abubakar ninkii calaa xaalihi daalika isagoo salaad ku jira markuu arkay rajaca waa ka soo laabtay walam yaqtulhu mana dilin faqaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sal allahu calay wasalam man yaqtulu yaa kaloo soo dilaya abubakar ma soo dili ilaa waa ka soo laabtay faqaala cumar ana anaa soo dilaya fadahaba waa tegey cumar faidaa isla markiiba huwa qaa'imun yusallii fii khudatihi waa taagan yaho meeshiisiiuu ku tukanaa farajaca waa soo laabtay walam yaqtulu ma dilin faqaala nabiyu sal allahu alay wasalam man lahu man yaqtulu yaa soo dilaya qaala caliyun cali bn abi daalib baa yidhi ana lahu qaala nabigu wuxuu yidhi anta walaa araaka tudriku haya adiga wey laakiin u malama inaad arkaydo qaala fandalaqa waa tegey falam yutriku mana hareerinu kama daba tegi ninkii waa fakada waa kaasaa yidhahdeen nabiga ninkaas la soo duruyo de waxaa la rabaa riwaayadu waa isfasiraan riwaayadda ka dambayda marka dhegaysta riwaayadda ka dambayda can anas bn maalik qaala kaana fii cahdi rasuulilaahi sal allahu calay wasalam waqtigii rasuulka rajulu ninaa joogay tacajabnaa tacabudahu aad aan ula yaabnay cibaadadiisa wajtihaada iyo dadaalkiisa fadakarnaa lirasuulilahi sal allahu alay slam ismahu ninkaas magaciisaan rasuulka u sheegnay falam yacrifu rasuulku ma garan waqtigii nabigana wey ma uusan garan rasuulku fa wasafnaahu bisifatii tilmaamtiisaan u sheegnay falam yacrifuu ma uusan garan rasuulku fa baynamaa naxnu nadkuru maraan ka sheekaynayno ninkii id dalaca rajulun ninkiiaa nagu soo baxay waaba iyadoo saas nabigi iyo saxaabadu u fadhiyaan nabigi iyo saxaabadii oo fadhiyaanoo majlis la fadhiyo ayuu soo baxay faqulnaa huwa haada waa kanaan ninkaan kuu sheegi jirnay ninkaan sheegi jirnay waa kan yaa rasuul allah faqaala rasuul lahi sala allahu alay sl inakum inakum latukhbiruunii can rajulin ina fii wejhi la safcatan min ashaydaan waxaad ii sheegaysaa ninkaan wejiga madowga shaydaan uga yaal shaydaanka madowgiisu ninka uu ku yaala miyaad sheegayde kow halkaas maxaa ka cad nebi moxamed waa loo waxyoodaa soo maa calaamatu shaydaanu ninka ku ah soo ma jeedid waxa weeyaan shayga xugun marka la siinaa masaladaas aada ugu fiiriya laba shayga mid lagu siiyaa mansuus inuu yahay oo nabigu yidhaha qofkan xukunkiisaaba saas iyo inaad leedahay nabiga middaas uu sameeyaan uga qiyaasa labadaas wax kama dhexeeyaan hadda waxaa la leedahay tanaa looga qiyaasaa soo maa qiyaaska shardi waxaa ah cillada ninkaas ku sugan iyo cillada ninkan ku sugan inay isku mid yihiin oo cillada la yaqaan shayna waatan tacbudu la yidhaha shayna waa shay cillo leh oo la yaqaana cilluu leeyahy cilladii ninkaas ku sugneed iyo cillada ninkan ku sugan waa inay isku cillo noqdaan taasuna waa inay cilladu shay macruufa tahay waa misle usuul fiqi oo la yaqaan idan yaa dhihi kara sidii nebi maxamed ninkaan shaydaan calaamadiis madooba ku taalla qof dhihi karaa ma jiraan idan qof uga qiyaaso karaa ma jiro marka ila nabi maxamed waa loo waxyood calaama shaydaan inay ku taalo waa hal mid nuqdo weeye meel ku qoro ma dhowo weliya waayo qaala wuxuu yidhi raawigii faaqbala ninkii waa soo qaabilay xataa waqaf cala almajlisi ninkii inta soo dhaqaaqu soo dul istaagay majliska meeshii nabi maxamed iyo saxaabadu fadhiyeenu soo istaagay maahan meel qarsoon markuu soo istaagay faqaala lahu rasuulullaahi rasuulka allaa ku yidhi sala allah alay sl maxaan idhi qofka marka la dila waa in asaga la weydiiya dembiga mayri ya waa in isaga la weydiiyaa olana dembiga ma gashay nabi maxamedoo weydiina waa kana dhegaysta wuxuu ku yidhi faqaala lahu rasuul lahi sala allahu alay wasalam anshuduka allah ilaahaan kugu dhaariyey ilaahaan kugu dhaariyey hal qulta ma tiri xiina waqafta cala almajlisi majliskeennaan aan fadhinno markaad soo qaabishay ma tiri maa fi lqowmi axadun afdalu minii aw khayr min qof iga fadli badan dadkan kuma jiro ma tiri ama iga fadli badan ma tiri saasaa lagu yidhi faqaala wuxu uhi allahuma nacam haah ilahan ku dhaartay haah waa ir haye nebi muxamed iyo saxaabadoo fadhiya qofka yidhaahdo intaas fadhida qof iga qayr badanuu kuma jiro macnaheedu waxay tahay nebi maxamed igama qayr badna soo maaha kaafir billahi alcadiim ma yidhi qofkas qofka yidhaha nebi maxamed igama fadli badna murtad murtadnimadiisa ijmaacay tahay wey hataa qof ku shaki kara ma jiro fiiri nabigu ma weydiin ma qirtay aaway dembiga qarsoon meedaad masale ninka xukminaas waa ninna yaa waayo qofka xukmina waa nabi maxamed sala allahu alay wasalam waa imaamkii muminiinta ma ahan qofkaa iiga soo sheegay waa looga sheekay jiray xukunkana socon markuu yimi nabigu isagu weydiiyey waa uu qirtay dembigii markaasu u dir markaasu u dir oo uu yidhi marka yaa soo dilay soo ma jeedi markaas kadib yidhi man yaqtulu rajul ninka yaa soo dilay xuwaanka uu sameeyey ninka oo waxa weeyaan kitaabka waxa weyn ma ahan musanifka laakiin qolay waa qolada daabacday iibaa'u khulafaa athalaatha saddexda khulafaa u raashidiin oo diiday can qatli musallin wey nin tukada in la dilo iyo wa amrihi biqatli musallin amarahu nabiyu liqatli wey saas cuwaan uga dhig idan marka waxa weyn qofka haddii isaga la weydiiyo oo weliba meel maxsharo ummadii wada joogaan lagu weydiiyo oo uu dembiga qirto haddii dembiga waa la saari karaa laakiin middan aan diidayaa waxay tahay oon saxda ahayn in waxa weeyaan la yidhaahdo qofkan qofaa la daba dhigay warkuu keenaa lagu dilo taas wey oon asagii doodinba welidaa saas daraaddeed dad badan oo la dilaa la og yahay in laga shallaayay soo maa oy caddaatay inaysan xaq u lahayn sow ma ahan taas wey marka waxay tahay qofka waa in isaga la weydiiya hadduu qirto waa cadda xukunkuu leeyaha lagu qaada soo ma hadduusan qira maxaa ku xiga kii soo eedeeyey waa inuu markhaati keena laba markhaati caadilina waa in la keena khalaas sidaasaa cadliga ah marka waxa weyn haddii kale oo dadka mu'miniinta la iska ikhtiyaaro waa dariiqadii kufaartii reer hamuud weeyaan dadka mu'miniinta ah iyo dadka rususha iyo dadka raaca in ikhtiyaar lagu dilo hadhowna laga dhaarto sidaas weeyaan wa makaruu ilaah wuxuu idhi subxaana wa makaruu sirqool ay sameeyeen ilahy makri ayay sameeyeen arrin sirqool ah ayay sameeyeen makra wa makaruu way hagarsadeen makran hagarsi wa makarnaa annaguna waan hagarsanno ilah yidhi makran hagarsi wal xaal ayaan hagarsannay hum ayagu laa yashcuruuna aysan dareemayn makriga sifaadda makriga iyo kaydka ilaahay si mutlaqa looguma sifeeyo sababtoo ah makrigu mar horta makriga waxaa la idhahdaa qofkaanu asagoon ku ogeyn inaad dhibaato gaadhsiino makrigu waa saas makrigaa marka marna waa ammaan marna waa ceeb marka uu ceebta yahay ilahay laguma sifeeyo qur-aanka iyo sunnadan meel uguma sugan markuu ammaanta yahayna waa lagu sifeeya waxa weeyaan qofkaan hadduu berii yahay oo qofaan dembi gelin uu yahay qof beriiah oon dembi gelin hadduu yahay asagoo iska jirin in dhibaato la gaadsiiyo waa dulmi ilahay beriiuy ilahayna laguma sifeeyo ya ilahay laguma sifeeyo taa laakiin qof mujrimahoo daalimahoo makri maleegaya isagoon jirin in cuquubo lagu qabto waa ammaan waana midaas miduu ilahay isku sifeeya midda muqaabalada ah ee maakirkii xumaanta waday isagoon ogeyn in la qabto taasuu ilahay isku silmaayay wa makaruu wa makar allah idan ta'wiilka ashaacira uma baahnid oo ah wa makaruu way hagarsadeen wa makarna waan abaal marin taas waa tawiilka ashaaciro uma baahnid marka ashaaciro warkeeda fandur fiiri uu ilaahay yidhi kayfa sidee kaana ay ahaatay caaqibatu makrihim sirqoolka ay lahaayeen gaadmaha lagu dilo nabiga iyo dadka raacay gaadmaha lagu dilo ciribteedi say noqoto bal fiiriya annaa damarnaahum laba icrabooda kugu bannaan ka bedelo caaqibada annaa damarnaahum tadmiirunaa baabi'intayadii aan baabi'innay ayaga iyo wa qowmum qowmkooda ajmaciin dhammaantood bal say noqoto ka bedelo baabi'intii aan baabi'innay ila annada anta masderiyaa annada ayaa masderiyaa masderka dhalaale annaa damarnaahum ay tadmiirunaa baabi'inteennii iyaahum ayaga aan baabi'innay wa qowmum qoomkoodiina aan baabiinay say noqoto ajmaciina dhammaantood amase waxaad tidhaahdaa mubtada soo qadaro wahiya ciribtii waxay noqotay annaa annaga damarnaahum inaan baabi'inay wa qowmahum qoomkoodiina aan baabi'inay ajmaciina dhammaantood ilaah wuxuu yidhi subxaana fa tilka taas buyuutum waa guryahoodii khaawiyatan xalayta mid bannaan waa taas guryihii ay deganaayeen reer tamuud waa bannaanta hal mid oo gaaladii ka mida kuma harin hal mid kuma harin laa sagaalkii oo sirqoolka nabiga iyo muminiinta u dhigaayey walaa cid kale midna kuma harin hal mid kuma harin ilaah wuxuu yidhi subxaana fa tilka taas buyuutum waa guryahoodii khaawiyatan xaalayta mid bannaan bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigoodii sababtiisay la bannaanta dulmigii ay sameeyeen marka meeshaas maxaa soo baxay dulmiga dadku ay sameeyaan lacag la googooyo ha ahaato lacag la soo sameeyo ha ahaato dadka nabiyaalku lala dagaalamo ha ahaato dadka mu'miniinta ee atbaacu lambiyaa ah in sirqool loo dhigo lala dagaalamo ha ahaato dulmiga wuxuu keenayaa ciribgo dadkii reera dulmiyaha inay cirib go-aanu keenaya dulmiga ilada ir qur-aanku inta xukunka sheego haddana sababka sheega maxaa sababkana lakugu sheegaa inaan iska ilaalino onaan waddadaasoo kale ku dhicin dabinkaasoo kale inaanaan ku dhicin ilah wuxuu leeyahay fatilka taas buyuutum waa guryahoodii qaawiyatan xaalata mid bannaan bimaa dalamu bisababi dulmihim dulmigooda sababtiisa ay u bannaanta oo loo cirib gooye ilah wuxuu ihi subxaana ina fii daalika arrintaas reer tamuud ku dhacday la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan qof walba inuu iska ilaaliyo dulmi iyo diinla dagaala towxiidkoo lala dagaalamo dadka towxiidka iyo mu'miniintoo lala dagaalamo rususha dadka raacsanoo lala dagaalamo waxa weeyaan inay tahay macnaheeda halaagaagaad ka shaqaynaysaa wey liqowmin laakiin dadko dhaman kama faa'iidayaan yaa aayadda ku cibro qaadana liqowmin qoomkoo yaclamuun wax kale og dad cilmi leh ee ilaahay kitaabkiisa garanaya dadkaasaa ku cibro qaadana yaa ilaahay badbaadiyo maxaa lagu badbaadaa wa anjaynaa waan badbaadinay alladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey dadkii xaqa rumeeyaan badbaadinay oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka baqa idan kufriga iyo dulmigana waa lagu baaba'aa iimaanka iyo taqwadana waa lagu badbaadaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed